waa tahay khiyaarta hawadaa nagala soconaysaay kulanti wacan meel kasta waa naga dhagaysanaysaan halkaad nagala soconaysaana waa shabakada wararka cigaag dotcom degmada werir waxaa maalintii shalayto goor gaaban gaadhay wafti balaadan oo ka socda xukuumadda maamulka somalilan waftigaas oo iskugu jira golayaasha wasiirada xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale hadda waftigaasi waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee somalilan mudane cabdirasaaq maxamed ibrahim oo lagu naanayso attach ciyaar dadkam ayaa weydiisay wasiirka isagoo ku sugan degmada werwid inuu faahfaahin naga siiyo safarka ay ku tageen degmada werwid xilligan iyo weliba ujeedada safarkaasi la xiriirta deegaankaasi werwid iyo cidda ay la kulmeen
adeer horta marka hore waa kusalaamayaa bacdisalaan adiga iyo guud ahaan dadka dhegeysan doona shabakada aysiganba nagu werwid baanu joognaa alxamdulilah adeer si fiican oo aada iyo aada u sareysa naloo soo dhaweeyay runtii aanaan filay ilaa iyo yeyle ilaa iyo intii aanu soo gaadhinay magaaladan werwed aada iyo aad baa naloo soo dhaweeyey xaaladda iyada kalena guud ahaan de aad bay u fiican tahay wax dhibaato ahina ma jiraan danihii iyo arrimihii xaaladii nabadda aan u nimidno meel fiican bay noo marayaan wasiirka mudan wasiir wasiirka isgaarsiinta iyo boostada ee somaliland yaad isaragteen ilaa iyo intii iminka aad ku sugnaydeen degmada werwid oo ilaa maanta yaad kulamayo la yaalateen warar ku xashiyan halka kulamo ka wadiyeen yaad isaragteen oo noo sheegi kartaa
waxaanu isaragnay adeer guud ahaan dadka waxgaradka ah ee deegaanka werwid ugu horeeyo garaadka deegaanka garaad afir saalax maxamed cuqaal waxgarad culimo awdiin iyo mutacalimiin runtii halkanna is arag maahae shir aada u baaxad weyn oo muddo laga soo shaqaynayey oo gogol nabadeeda oo runtii juhdi badan iyo iyo iyo dadaal badani ku baxay sidii loo hirgelin lahaa oo kaga baxay dadka deegaanka ayaanu u nimid kii baana ka socda halka dhammaana dadka aan ku xusay waanu is aragnay wasiir haddii aad sheegtay inaad isaragteen dad badan oo deegaanka iyo garaadkii maxaad ka wada hadasheen warar baana soo gaaraya ee la sheegaya maanta inaad ka ay kasoo baxeen qodobo shirkiina ama qodobo kasoo qaadeen maxaa kamid a adnidka waxyaabaad ka hasheen intaan su-aalaga ana ku weydiin
horta shirka weli wax qodobo kasoo baxay ma jiraan adeer laakiin waxaa jira inay kasoo bixi doonaan insha allah dhakso shirku wuxuu furmay saaka abaar sagaalkii subaxnimo wuxuuna socday ilaa iyo labiyo tobankii haddii ilahay idmana waktigan haddaan kula hadlayo waxyar kadib dib buu u furmi doonaa oo qeybtii facekii labaad baa loo gudbi doonaa saasuuna u socon doonaa ilaa iyo inta laga gaadhayo hadafka guud ee nabadda ee aanu doonayno xaggan iyo xagga kaleba labada labadayada dhinacba wasiir haddaan dib kugu diiyo su-aashaydii maxaa haddii shirkii ilaa maanta uu soconayay oo saa ka bilaabmay galabtana dib la iskugu noqonayo dhegeystayaasha ku dhegeysan karaa maxaan u sheegi karnaa oo asika looga hadlay baad soron kartaa ama isla soo qaatay intii soconayay
wallahi adeer shirkan saan kuu sheegay ma aha shir daba go-an waa shir macno weyn leh oo aad garan kartid miisaanka iyo awoodda dawladda somaliland wafdiga usoo dirtay culeyskiisa dhammaanna de waxaa la odhan karayaa xukuumadda runtii de mala madaxweynihii baa ka maqan iyo iyo xubno kamida golaha wasiirada intaa keliya ma ahae go-aan iyo maxaan kuu sheegaa iyo fulin ayaa la socota wafdiga iyaga oo waxa ay commitmentiga iyo wadahadallada halka aanu ku gallo waa wax awood loo leeyahay oo aan fulinayno oo aan cid loogu noqonayna halkan aanu ku samayn doono waxyaabaha laga wada hadlayna waa waa wax kasta oo nabad ku saabsan waa wax kasta oo ku saabsan wada maxaan ku sheegay wada noolaansho waa wax kasta oo ku saabsan horumar iyo deformancy dadka deegaanka loo qabto insha allah wasiir waxaa nagu maqaalo ah wararka naga soo gaaraya maanta ilaa duhurkii ilaa galabta weli waxay kusoo warramayeen in kulankiina maanta ay odayaasha dhaqanka iyo garaad cabshir idiin soo jeediyeen saddex qodob ay ka mid ahaayeen in la sii daayo maxaabiista ku xiran xabsiga magaalada burco oo lagu qabtay dagaal ka dhacay degmada werwid iyo in ciidamada somaliland ka baxaan deegaanka werwid iyo in magdhow la siiyo dehladii ku dhimatay dad dagaalkii ka dhacay werwid maxaa ka jira qodobadaasi wasiir la sheegayo
adeer qodobada waxa way ka jiraan qaarkood balaa qaarna waxba kama jiraan laakiin wax kasta oo shirka lagaga wada hadlay oo ay ka ay ka hadleen garaadka iyo waxgaradka iyo cuqaashii aanu la kulannay lana kulmi doonaa waa wax lagu soo talagalay oo nabadda iyo maxaan kuu sheegaa iyo horumarka deegaanka uu ku jiro waana wax aan haba yaraatee aanay somaliland ay aanay ka qabin wax maxaan kuu sheegaa sas ah waa wax ay ku talagashay oo dawladdu nabadda gobasha nabadda ee halkan taalla waa ka dhab dawladda inay wax ka qabato haddii lahaydna marka wixii qodobee jira oo dhanna insha allah dhawaan way soo bixi doonaan haddii lahaydna wasiirka maamulkiina somaliland markii aad tagteen maanta odayaasha la shirteen idinku waxaa unagu maqaalo ah inaad goobta ka hadasheen in dagaal xiisadaha deegaankaasi ka jira dhinaca gaar ahaan a c c aad soo qaadeen in odayaasha ka codsanayo dhinacan ammaanka adkeeyon ammaan ka shaqeeyaan arrimaha maxaa ka jira mudan wasiir
dabcan waxbaa ka jira waxa weeyaan dee ammaanku waa wax kasta adeer nolosha iyo bini aadamka jiritaankiisuna wuxuu ku xidhan yahay nabadgelyada buu ku xidhan yahay haddii nabad la waayo oo aanay nabaddu dhicin oo nabaddu aanay wax lagu lagu naalooda noqon horumar iyo wax kala toona ma dhacayaan marka waa laazim waa lagama maarmaan in nabaddu ay noqoto keliya ee wax walba ay ka dambeeyaan lakin iyadoo ay kusoo horeyso marka waa kala hadalay nabadda iyo sidii loo loo xasidi lahaa deegaanka mustaqbalkiisa iyo xagga horumarka cabdirasaaq wasiirka wasaaradda boosada iyo iskaarsiinta ee somaliland maamulka somaliland mudane wasiir shirkan horey ayuu madaxweynaha somaliland u cilaamiyey muddo haatan naga joogo afar bilood ka hor in uu la kulmayo ismada sool sanaag iyo cayn iyo cuqaasha iyo deegaanada gobol gobolada bariga in la kulmayo ayuu sheegay wasiir waxaa jira in kala qaybsanaan weyne ay jirto shirkina hadda wuxuu u muuqdaa in aad beel beel keliyo beelaha gobolada sool sanaag iyo cayn kamid a inuu shirkiiba ku ururay oo aad la kulansan tihiin beeshii goboleed garaad ee barka iyo garaadkoodii ismadii kale joogay buuhoodle ama ama jira gobolada kale dhinaca puntland jooga iyaga maxaad u xiriira ma la soo samayseen maxaase keena inay shirkiina kasoo qaybgeli waayaan ka soconaya degmada woodwood maadaama aad le tiri wasiir waxaan raadinaynaa nabad iyo in xeelada la dejiyo marka mobeel kaliya aad gacan siinaysaan
waa su-aal wacan adeer horta marka hore deegaankani waa deegaankii ay ka dhaceen rabshadihii iyo iska horimaadadii keliya ee ka dhacay dhulkan aynu aan hadda ka hadlayno meel kale oo wax ka dhacayna may jirin maadaama ay taas tahay dadkan beeshani waxay kaga duwanay dadka kale waxay uga waaye aragsan yihiin dhibka iyo foolxumada ay leedahay colaadaha iyo iska horimaadyadu taa darteed waxay ku dhiradeen oo go- ay qaateen go-aana in caruurtooda iyo mustaqbalka dantooda iyo dadkooda aanay ku jirin haba yaraatee wax hal ah inaanay ahayn istraatijiyad lagu noolaan karayo oo midho dhal ah siyaasadda ay ku shaqaynayaan dadka qurba joogta ah iyo iyo iyo ururka maxaan kuu sheegaa s c la yidhaahdo iyagaa go-aankaa qaatay go-aankaas kadibna iyaga oo fulinaya ka jawaabaya baaqii madaxweynaha ee nabadda ayay iyagu deegaankoodii gogol dhigeen garaadkoodii uu fadhiistay uu yimid ajiibay talada waxgaradka iyo aqoon-yahanka reerka taasaanu annaguna aanu aanu ugu nimid oo aanu kala soo qeyb galnay lana wadaagi doonaa insha allah sidii dhidibada loogu aasi lahaa nabadda ta maxay uga soo qeybgeli waayeen isimada kale iyo garaadada kale dee deegaankan dad baa degan dadka degan bayna taladiisu ka go'daa gogasha nabadduna waa gogol fidsan cid allaale imaaha ee adugu waxaad tuulo iyo magaalo iyo gobolba marka somaliland ka raadinaysaa hadduu doonaya nabadda inuu qaato hal qof oo dadka ka mid hadduu rabo nabadda inuu qaato waa soo dhaweynana waana la hadlaynaa meeshiisaanu nagu tegaynaa insha allah cabdirasaaq wasiir waad og tahay adigu waxaad kasoo jeedaa gobolada sool sanaag ee cayn beelo badan baa goboladii dega waad og tahay in deegaankan labada maamul somaliland iyo puntland ay ku muransan yihiin waad og tahay inay jirto iyana s c ay jirto iyana ay dhinaca ay ka wado olole balaa ay ku doonayso inay goboladaasi dib uga xoreyso marka wasiir miyaan la is oran karin maamulkiina wuxuu u gacan xaadi u gacan xaadinaya ama uu hoos soo gashanaya qaar kamid a beelihii si uu taageero uga helo sida iminkaad beeshan barkad aad wadaan oo kale maxaad madaxweynaha somalilandna wuxuu sheegay markuu xilka la wareegay inuu si caama ula kulmayo dhamaanba beelaha dega gobolada sool sanaag iyo cayn miyaan loo qaadan karin inaad hal beel kaliya iminka aad u gacan haadinaysaan oo aad doonaysaan inaad gacan soo gashataan sidii aad idinku ka siiya beelihii kale jawaabteedu waxa weeyaan nabaddu ciddii u diyaara meel kastoo ay joogto dee waa loogu tegayaa nabadda waana laga qaadanayaa ama qof ha noqoto ama reer ha noqoto ama deegaan ha noqotee madaxweynuhuna gogashii nabadeeda uu fidiyey waa guud ahaan dadka deegaankan nabad ku wajahan cid allaale iyo ciddii deegaanka ka mida sida ay uga jawaabto ayaana nabadda aanu annaguna aanu u qaadanaynaa oo ugu soo dhawaynaynaa wax condition oo ku xidhana ma jirto cid cid kale gaar looga soo dhawaysayaana ma jirto laakiin sidaan kuu sheegay dadka deegaankani waa dad iyagu fahmay in ay ay ay ku jirto danta lagama maarmaanka ah in deegaankooda dadkooda ay nabad noqdaan taasaa keentay inaanu annaguna aanu ajiibno oo aanu ka bilowno nabadda cidba cid ay ka horeyso ay dadkani ugu horeeyaan reer werwer aad baanu uga mahadnaqanaa runtii sida fiican noo soo dhaweeyeen
usri ya marka ayaad haddii degmada werwer aad ka odayaashii dhaqanka iyo simadii iyo cuqaashii waxgaradkii aad sheegtay inaad koolnamala leedihiin go-aan shirkina wala idiin socdo yaa aad jecesiin oo aad ku xojinaysaan shirkiina labaad oo yalal yalal dilan doontaan
way jiraan adeer meelo badanoo ay gogasha taalla nabaddu marka kolley waanu kala kolley waanu kala siin doonaa maxaan ku sheegaa sida aan ugu kala tegi doono waktiga iyo meelaha aanu tegi doonaba markay habboonaato laakiin iminka intaan ku sheegaya waxa weeyaan in uun un halkan gogashii nabadda la dhigay inay si qurux badan u socoto ayna ahayd runtii meesha ugu habboon iyo waktiga ugu habboon inay hadda ahayd saasaan aada u rajaynaya buuhoodle waxaa ku sugan isimadii gobolada soo horsan agacayn intoodii badneyd baa joogta cuqaashi baa joogta iyaga dhinac haddaan su-aasha kawadiyo iyaga wax xiriira mala soo samayteen haba yaraatee inaad deegaanka imanaysaan ama deegaanka ay idinku imanayaan ama xaaladan nabadeynta aad wadaan makaladaasina iyaga wasir
adeer horta waxaan marka hore aan kuu sheegayo arrintani waxa waxa weeyaan waa gogol nabadeed oo fidsan oo xagga somaliland ay diyaar ka tahay ma aha wax cid gaara inta lala xarxiriiro oranayo ma idiin nimaadnaa maamulka iyo xukuumadda somaliland si cad bay waxay u sheegtay inay diyaar u tahay inay wada hadal ku dhamayso wax allaale iyo wixii khilaafaad iyo tale ee ka dhexeeya dadka ee aan la isla fahmin in la isla fahmo oo laga wadaano tii marka cid kasta oo ka jawaabta sida beeshan hadda aanu la joognoo kale diyaar baanu u nahay inaanu meesheeda ugu tagno kalena qayb gallo gogasha si allaale iyo sida danta ku jirto ummadda loo wax loogu qaban karayo ee danaha mustaqbalka iyadoo la eegayo lagu soo dabaali karayo dalka iyo dadkaba nabadna waanu la qaadan doonaa insha allah haddii lahayd wasiir haddaan su-aal kala kuwediyo dhinaca s s c wax xiriira iyaga ma la yeelateen ka hor intaadan deegaanka imaanin degmada werweri waftigiinu ama imaanshihiina ama maxay tahay ujeedada somaliland ama qorshaha somaliland ay ku wajahan maamulka somaliland ku wajahan s s c inay wadahadal la gasho maxaad arrintaa kale ka leedahay
maya adeer kuwan qolyahaas maanaan wada hadlin haddii ay habboonaato iyo xilliga ay dee sidan dadkoo kale ay u arkaan in nabaddu ay tahay waxa ugu horeeya ee ummaddu ku dhaqmi karto cid allaale iyo cid ay ka xidhan tahay gubasha nabadda iyo wadahadalku ma jirto laakiin ilaa iminka wax xidhiidh oo arrintan ku saabsan ma lihin qoladaas runtiina dee waa ma ma hadeer annaga mawduuca iyagu waxa weeyaan waa waa wax caama oo ku saabsan sidee bay u dhici kartaa oo looga midho dhalin karayaa cid allaale iyo ciddii doonaysa ee danaynaysa nabad in wax allaale iyo wixii tabashaa ay qabaan geed hoostii lagu dhameeyo oo laga wada hadlo marka ma aha wax gaar u caamsan iyo cid gaara allaale iyo ciddii mudan oo kasta meesheedaan ugu teganaa waan la hadlaynaa haddii lahayd wasiir waxaad ka ilclisay in maamulkiina uu doonayo inuu nabad ka aslaaxiyo deegaankaasi inta badan dhowr jeer carabka aad ka ilcisay haddii beesha degmada werwer nabad qaadato go-aamana ay aad gaartaan maxay uu yahay waxa ugu horeeya maamulka somaliland degmada werwer iyo beesha guleed garaad markaad u qabanaya maxay tahay
taas adeer way waa kolley waad waad maqli doontaa haddii damka lahay ka dhigo dee wadahadalladu weli way socdaano may dhammaanin marka ma raba inaan ka hor dhaco laakiin wax kastaaba waxay ku xidhan yihiin nabadda ummadduna waxay u baahan tahay oo ku dhaqantaa waa nabad markaas horumarka iyo waxaan o dhan waa loo gudbi karaa wax walba oo dadka danihiisa waa la fulin karaa laakiin haddii aan nabad jirin dadka iskuulla looma dhisi karo dhaktarra looma dhisi karo wax kaloo danna ma qabsan karaan marka aad baan ugu rajo weynahay iyo aad in haddii lahaydmo ay ay ku dhammaan doonto guul taa kadibna waxa laalayo wixii dhismo dibudhisa iyo wixii horumar ee deegaankan somaliland diyaar baa tahay inay ka qayb gasho waxa laalayo wixii la awoodi karo waa wa waa lala qabanaya waxna laga haran maayo insha allah hadii lahayd dad badan oo kus hadda kaa dhegeysanaya shabakada wararka ee dotcom oo gudaha iyo dibadaba jooga ayaa iyagu waxay aaminsan yihiin in maamulka somaliland ay doonayaan in ciidamadiisa kala baxo deegaankaasi iskuuladiisa iyo horumarkiisana joojiyo su-aasha maxaa kale dadkaas dibadda jooga qurbaha jooga iyagu doonaya deegaankooda in somaliland ay ka baxdo iyaga maxaad usheegaysaa
horta runtii dadkaas de waan waan garanaa dadkaas inta badan fikradda qabaa waa dadka diasporada ee qurbaha jooga dadkaasina dad waaqica maha waana dadaan garanayo runtii si de si ay u fikerayaan oo aniga ayaa kamid ahaa shalay marka waan u garaabayaa qofku haddii aanu haddaanu macnaa waddanka ku noolayn oo aanu fahmaynin bay-adda iyo baahida dalka taalla ee nololeed iyo iyo iyo ummaddan waxa ka dhexeeya qofku wax walba way la fudud yihiin marka in ummadda qof boqol dollar oo aan ognahay sida lagu keenay sida lagu soo arooriyey in ummad lagu kasbado in lagu laayo oo lagu baabi'iyo mustaqbalkoodi iyo waxbarashadii carruurtooda iyo iyo dantii ummadda runtii waxaan odhan lahaay oo ka muhiimsan in qof hal qof in wax lagu baraa ka qiimo badan intaasoo juhdiga la gelinayo kacdoon iyo ummad in dhibaato ay isu geysato marka waxaan odhan lahaa dadka saa u fikerayaa ee inta badan ku mashquulsan ciidan iyo waxbaa isdilaya iyo waxbaa halkan laga baxaya war dadku nolol bay u baahan yihiin dadku dhakhtar bay u baahan yihiin dadku iskuol bay u baahan yihiin dadku wad bay u baahan yihiin dadku ceel bi-a bay u baahan yihiin uma baahna xabad dagaalna uma baahna ninkii taas ka maarmi waayo oo doonayo bal intaad timaadid horta marka hore dhulka sahami oo arag waaqiciga jira iyo dalka waxa ka jira markaa go-aan qaado nabadeed ama go-aan colaadeed qaado laakiin anigu runtii ma qabo in marxaladda dadku ku sugan yahay in sinaba ay u istaahisho in dagaal loogu taliyo waayo waxaad nabad ku helisid iyo wadahadal inaad dhiig ku raadisid wax allaaliya wax kalifi kalaya lama garanayo adeer
mudane wasiir adoo soo koobaya safarkiina aad ku timaadeen degmada werwer intaa cisho ayuu qaadanayaa waad leedahay ama deegaanka aad aada sii joogi doontaan
wuxuu qaadanayaa in allaaleeyo inta aanu aanu ka helayno xalka aanu u soconay oo ah nabadda labadayada dhinacba diyaar baanu unahay inaanu dhamaystirno ujeedada dhabta ah ee nabadda iyo nolosha ee deegaanka ugu dambeyntii adoo ka fadhaysanaya fursaddan ay ku siisay shabakada wararka ciyaar dotcom maxay tahay fariinta aad diraso ama aan waxyaabaha aad jeceshahay loo soo koobaya ama dheeraynayaba inaad wasiir ka hadasho adoo ka fadhaysanaya ugu dambeyntii waraysigan ay ku siisay ciyaar dotcom
adeer waxaan waxaan runtii odhan lahaa horta kow dadka deegaanka ee u dhashay ee qurbaha jooga ummadooda hauga hauga fidheen oo hauga naxariisteen talaxumada iyo baahday iyo kala qoqobka iyo colaadaha ummadihii oo dhan daaleen ay xagga nolosha iyo waxqabsiga iyo maanta ay rabaan hana fahmeen raaxad iyo fidada ay leedahay wadda iyo wadahadalku waxaan kale oo usoo jeedin lahaa dadka meelaha iyo wadamada la joogo ee dadadkaasi degan yihiin wuxuun ha laga barto baan anigu odhan lahaa ummado macnaha wax waxgaranaya oo dad aqoon leh dad xadaarad fogle baa lala joogaa marka by the way in wuxuun laga faa'iidaa wacan oo at least bal wuxuun laga barto oo wax lagaga daydo qaabka loo noolaado qaabkaasina waxa weya waa qaab khilaafsan sida hadda iyagoo ay dadka ugu talinayaan dhammaan sida ummadahaasi ay u nool yihiin oo dhan taas waan ku waanin lahaa waxaan kaloo ku waanin lahaa qolyahan saxaafadda ee deegaanka kasoo jeeda anigu runtii moodhan ee sheegta ee ah saxaafadda in ay iyaguna fahmaan in aanay maantu beri noqon doonin in wax walba laga xisaabtamayo in akhlaaqiyaadka iyo la dhowro iyo xuquuqda saxaafadda ee caadiga ah in qofku uu kala fahmo waxa uu ka hadlayo oo xaq u leeyahay iyo waxaan uu ka hadlaynin in qofku uu aqoonsado wadahadalku inuu yahay ka isfahamka keena ka inuu wadahadalku yahay iyo dialoga wax la yidhaahdaa midka wax walba laga fahmo oo jiritaanka ummaduna uu ku jiro ku suurta galo laakiin in had iyo goor dadka dhan ee saxaafad looga dhigo websaydo lagu qoro hadallo caya iyo iyo waxaas runtii waxay ceeb ku tahay dadka deegaanka oo dhan iyo saxaafadooda marka waan runtii waan ka waanin lahaa waxaan is leeyahay dhalinyarada ku hawlan shaqooyinkaas sumcaddiina iyo mustaqbalkiina ka fikerayana waa odhan lahaa dalkuna waxqabad buu u baahan yahay xabad uma baahna
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamulka somaliland doctor cabdirasaaq maxamed ibraahim oo lagu naanayso ataash oo u warramayay shabakada wararka ceeg dotcom isagoo ku sugan degmada werward wasiir aad iyo aada baa maanta tahay waraysigan ceeg dotcom
shukran adeer aad baad umaasan tahay asalaamu calaykum